kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga ee raadiyaha isnay magaceygu waa abdaxsiis xasan mucalin toddobaadkan barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga raadiyaha isnay waxaan kusoo qaadan doonaa waxaa magaalada jowhar lagu soo gabagabeeyey tobabar ku saabsan sidii xal loo gaari lahaa khilaafaadyada la xiriira isqaqabsiga dhulalka waxaa magaalada jowhar lagu soo gabagabeeyey tobabar laba maalmood socday oo ku saabsanaa aqoonsiga goobaha khilaafaadka iyo fahamka khariideynta lahaanshaha dhulka kaas oo loo qabtay dhalinyarada degmada jowhar tababarkan wuxuu si gaara u xoojinayay aqoonta dhalinyarada ee ku aadan xalinta khilaafaadka la xiriira dhulka biyaha iyo kheyraadka kale dhalinyaradu waxay barteen muhiimada ay leedahay in si sax ah loo aqoonsado meelaha ay khilaafku ka dhacaan loona fahmo sababaha salka ku haya khilaafka iyo doorka muuqda ee ay ka qaadan karaan howlaha dhadhaxaadinta dib heshiisiinta iyo nabadeynta bulshada qaar ka mid ah dhallinyaradii ka qaybgalay tababarkani ayaa ka hadlay waxyaalaha ay tababarkani ay ka barteen ayagoo sheegay inay ku dadaali doonaan nabadeynta bulshada
bismillahi raxmaan raxiim magacayga ishaaq xeydar caqiil waayo waxaan ka socdaa xaafadda hanti wadaag waxaan ka mid ahay dadka naafada ee ku dhaqan halka maanta waxaan ka qaybgalay kulanka wadatashiga khilaafaadka iyo horumarinta nabadda degmada jowhar kaasoo ay soo qabanqaabiyeen hay-adda shaqadoon iyo maaragtay wasaaradda dhallinyarada dowlad goboleedka hirshabelle state iyo faw iyo hay-adda i o m aad ayay ugu mahadsan yihiin intoodaba runtii halkan waxaa looga hadlay waxyaabo badan oo maaragta faa'iido u leh guud ahaan bulshada ku dhaqan gobolka shabeelle dhexe khaasatan degmada jowhar maadaama la ogyahay khilaafyo badan oo soo noqnoqdo in gobolkan iyo degmada jowharba ay maaragta kusoo noqnoqdaan maadaama uu yahay gobol khayraadka u saaxiibka ah waxaa maanta maaragtay barnaamijkan u act oo maaragta mashruucan xididada loogu siibaayo khilaafaadka soo noqnoqda ee degmada jowhar inta badan ee ku yimaado sidii looga gaashaaman lahaa bulshada halkaa ku deganna nabad ay ugu wada noolaan lahaayeen waxyaabo badan oo dhaxalgala oo bulshadan faa'iido u leh ayaa maaragtay laga faa'iidaystay dadkii halkaa joogay oo aniga aan ka mid ahaa runtii waa kaga mahad celinaynaa shaqadoon iyo maxaa la jira wasaaradda dhallinyarada iyo hay-adda faw iyo i o m intaba waa kaga mahad celinaynaa aad iyo aadaa u mahadsantihiin aan leenahay bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa faadimo faarax jimcaale waxaan ka mid ahay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada jowhar gaar ahaan caasimadda hirshabeelle maanta waxaan halkan isugu imaanay kulankii ahaa kulanka ka wadahadalka xalinta khilaafaadka ee degmada jowhar taasoo ay soo qabanqaabisay hay-adda shaqadoon iyo wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha isboortiga degmadawasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha hirshabeelle iyo hay-adda faw iyo i o m kulankaasoo maanta aan diiradda aan ku saaraynay ka wadahadalka khilaafaadka soo noqnoqday ee degmadeenna jowhar oo mar welibana aan dareemayno uu tan weyn nagu reebaayo taas sidii loogu gudbi lahay xalkeeda ayaa maanta meeshaan lagu golfeeyey waxaana ka soo baxay miro aad u qurux badan oo taas degmadeenna jowhar horumar badan ay ka samayn doonto oo loogu gudbi doono khilaafaadka soo laalaabtay kulankan maanta waxaa kaloo mahad gaara aan ugu celinayaa hay-adda shaqadoon iyo wasaaradda dhallinyarada isboortiga ee ciyaaraha bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa saciid cali macaad waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool magaalada jowhar maanta waxaan qayb ka ahaa dhallinyarada tababar lagu siinayey magaalada jowhar mashruuc looga hadlayey kulanka wadahadalka dhallinyarada bulshada iyo horumarinta nabadda ee degmada jowhar mashruucaasi waxaa qabanayay eegii hay-adda shaqadoon organization anagana waxaan ahay dhallinyarada magaalada mashruucaas waxaa loo gu- waxaa loo go- loo guray hoollooyin iyo shaqooyin aad u tiro badan waxyaabo badanaan ka faa'iidnay waxaan leeyahay eh, hay-adan programkan iyo mashruucyadan iyo howlahan soo qabatay howlahan iyo waxyaabahan maga- hadda ay wadaan waa waxyaabo ay u baahan tahay magaalada mar labaad iyo mar saddexaad waan bogaadaynaynaa waxaan leenahay howlahan iyo shaqooyinka ay tariinada awoodiin inaan mar walba aad joogtiina badisiina waa idinka riijinaynaa hay-adda shaqadoon waa mahadsantihin
walaal assalaamu calaykum magacaygu waa faaisaa saali waxaan ka socdaa xaafadda antoodaag Een, waxaan qayb ka ahaa maanta kulanka ka wada hadalka khilaafaadka iyo horumarinta iyo nabadaynta degmada jowhar waxaan ugu mahad celinayaa hay-adda shaqandoon wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka hirshabeelle faw iyo o i m waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan qayb ka ahaa een, kulan looga hadlayay khilaafaadka xalinta magaaladan jowhar kusoo naqatay dhibaatooyin ka jiro waxaana kasoo baxay fikrado aada u kala duwan waxaan u shaqeynay eh, guruubyo guruubyo waxaa ka yimid qodobo qurux badan waxaana ka bedeli doonaa sanadooyinka soo socda dhibaatooyinka ka jirta magaalada jowhar inaan dib ugu soo naqanin waxaan aad ugu mahad celinayaa hay-adda shaqdoon الرحمن الرحيم آه، magacaygu waa abuukar xasan jidhaan آه، waxaan ka socdaa xaafadda walwadaag آه، alxamdulilah rabi اlcaalamiin maanta halkaan waa ku faraxsannahay waxaan ka qayb galnay آه، shi- waan, آه, wada hadalka amba آه, dhabka hadalka di- khilaafaadka ka jira degmada jowar waxaana naga saaciidayey آه, hay-adda la yidhaahdo shaqadoon iyo wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga hirshabeelle iyo faw iyo i m m i o m hadduu ilaa yidhahdo waa aadan u faraxsannahay een, waana dhaqdhaqaaq fiican oo jowar dhibaatada ka jirto iyo dagaalada iyo khilaafaadka faraha badan leh oo sanadadan aad u badan soo socday wax looga qabanaayo waana aadan aad aadan ugu faraxsannahay Een, hadduu ilaahay kuu roon yahay waxbaana nala baray maanta tababar fiicana nala siiyey oo wax ku aala oo sida khilaafaadka loo xaliyo amba waxyaabaha ay dhali- uu dhali kariyo iyo sida looga gudbi karo tababar aad u wanaagsana nala siiyey oo aan jaahil ka ahaynay markii hore Een, alxamdulilah rabbi alcaalamiin waxaana u mahadnaqaynaa kun iyo kow jeer oo aan ku celinayaa een, ha- mashruucan een, shaqadoon ayam aan u mahad celinaynaa kun iyo kow jeer maasha allah waana mahadsantihiin waxaan barannay waxyaaba aanan hore u aqaanin insha allahu tacaala aad iyo aad waa idiin mahadsan celinaynaa bismillaah magacaygu waa shukri cali saqiir waxaa ka imaaday xaafadda horseed Ee, maanta waxaa kasoo qayb galnay ee, barnaamij looga hadlayay ee, een, maxaa la khilaafaadka iyo waxyaabaha dhibaatada keeni karo Een, waa aadaa ugu mahadsantihiin maadaama aad ee, barnaamijkan noo furteen Een, waxaan ee, shaqadoon ee, wa- aad ay ugu mahadsan tahay maadaama ee, ee, seminaarkan inoo furtay wax badanaa ka faa'iidnay kan dhalin- dhalinyaro ahaan bismi illaah magacaygu waa axmed abuukar cabdiqaadir ee, ka socdo gobolka shabeellaha dhexe degmada jowhar xaafadda horseed Ee, maanta waxaa noo soo gebagaboobay ee, kulan ee, kulanka ka wada hadalka khilaafaadka bulshada iyo horumarinta nabadda ee degmada jowhar ayaa maanta waxaa noogu soo gebagaboobay afar beri markuu socday ee, meesha aan joogno maanta ee, seminaarkaas noogu soo gebagaboobay waxaan insha allah aan meeshaan ugu mahad celinaynaa faman laa yashkuru annaasa laa yashkuru illaah qofkaan u mahad celinay ibni aadanka ilaahay wax sameeya ama wanaagga sameeya ee, ilaah uma mahad celinin waxaan u mahad celinaynaa shaqadoon waxaan u mahad celinaa wasaaradda dhallinyarada sportska Een, magacaygu waa xasan muuse cabdi kana socda wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda hirshabeelle Een, waxaan aad ugu mahad celinaynaa dhammaan een, hay-adaha een, shaqadoon i o m iyo faw iyo sanduuqa qaramada qaramada midoobay ee dhismaha nabadda iyo wasaaradda een, iyo dhismaha nabadda kaasoo een, qabanayay projectka u act qayb ka ahay af- muddo afar maalin ah noo socday oo ay kasoo bilaabatay laba iyo labaatankii bishii may ilaa iyo lix iyo labaatanka may Een, kaasoo lagu baranayay in xalinta khilaafaadka ee, loona qabanayay dad gaaraya ilaa iyo afar boqol oo qofood oo qayb ka ahay micnaha projectiga uacti dadkaasna aad- ayagana aadaan ugu mahad celinayaa qaabka quruxda badan ay uga qayb qaateen programka Een, waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay bulshadii ay kula noqon doonaan waxyaabihii ay meeshaan kala kulmeen ay ka barteen bismillaah magacaygu waa cabdiweli ibraahim maxamed focal point-ka uact project ee hay-adda shaqadoon organization waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan soo gabagabeynay ee, conflict transformation sessions oo ahaa kulankii ka wada hadalka khilaafaadka bulshada iyo horumarinta nabadda ee degmada jowhar kulankaas wuxuu ahaa kulan sideed session ahaa maalin walba waxaan qabanaynay laba session ee, waxaan taagidka wuxuuna ahaa afar boqol oo qof oo ka kooban dhalinyartii oday dhaqameedkii eh, districtkii iyo iyo local governmentkii haweenkii ururadii bulshada ka jiray dadkii baahiyaha gaarka qabay waxaan aad ugu mahad celinayaa u bogaadinayaa wasaaradda dhallinyarada iyo sportska hirshabeelle uu hogaaminaya wasiir maxamed ciinte eh, bahda meediyaga wasaaradda dhalinyartii nala shaqaynaysa wasaaradda ka socotay hay-adaha faw iyo iom oo ayagana ah bartnerska mashruuca Eh, waxaan rajaynayaa dhalinyartii iyo dadkii fursadda u helay inay qayb ka noqdaan oo kana soo qaybgalay ka wada hadalkii inay ka faa'iideen ay bulshada kula noqon doonaan ay dadkii gaarsiin doonaan mashruuca iyo faa'iidada uu leeyahay iyo kulanka ka wada hadalka ee khilaafaadka waxaan rajaynayaa in dhalinyartii ay qayb ka noqon doonaan ay- ay ka shaqayn doonaan eh, horumarinta nabadda Eh,
qaar ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka shabeellada dhexe sida guddoomiyaha dhalinyarada gobolka shabeellada dhexe marwo fartuun aadan xeefow iyo agaasimaha waaxda qorsheynta xasan muuse cabdi iyo sidoo kale cabdiweli ibraahim maxamed oo ka tirsan bahda hay-adda shaqadoon ee tobabarka soo qaban qaabisay ayaa ka hadlay muhiimadda tobabarka Eh, bismillaah alxamdulilah rabi alcaalamiin Eh, maanta waxaa waa maalintii labaad ee noo soo xirmay trainingii u socday kontii iyo lixdii dhalinyarada ah ay ka dhex imaaday toddobadii boqol oo dhalinyarada ahayd saas darteed eh, waxaa aada loogu bartay een, khilaafaadyada maabinka marka in dhalinyarada ay mashruucan oo aadka u weyn oo loogu talagalay dhalinyarada caasimadda jowhar inay si fiican ugu faa'iidaysan doonaan labada maalin trainingka socday waxaa lagu tababaray een, waxyaabihii lagu qaban lahaa iyo khilaafaadyada magaaladan ka jiro iyo maabinkaba in intaba ay soo koobaan saas daraaddeed ee mashruucan waxaan rajeynaya inuu noqdo mid aada u miro dhalo waxaan u mahad celinayaa een, wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha een, hay-adda shaqadoon i o m iyo faw iyo sanduuqa nabadda iyo horumarinta qaramada midoobay oo aad iyo aad u maalgelinaya mashruucan inuu uu ka hirgala caasimadda dowladda hirshabeelle saas darteed ee annaga ka dhalinyar ahaan waxaa naga go-an inuu mashruucan aad ugu hirgalo oo ka shaqeeya caasimadaas si ay mashruucyo kale oo aad u tiro badan oo dhalinyarada ay leedahay een, hirshabeelle aan helno marka een, waxaan mar kale inta u mahad celinayaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo shaqadoon oo aad isugu howlay in dhalinyarada caasimada toddoba boqol oo dhalinyaro ah oo ka kala imaaday afarta xaafadood in lagu baro muhiimadda ay leedahay nabadeynta iyo khilaafaadka in guul weyn laga gaaro saas daraaddeed een, annaga haddaan nahay dhalinyarada caasimadda dowladda hirshabeelle mashruucan waxaan ka faa'iidi doonaa waxyaabo aad u tiro badan Ee, trainingkii hordhaca ahay waxay ahay waxyaabo aad loogu faa'iiday saas darteed een, waxaan rajaynaynaa inuu mashruucan noqdo mid aad u guuleysto بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa xasan muuse cabdi een, kana socda wasaaradda dhalinyarada iyo dowladda hirshabeelle Een, waxaan ku faraxsanahay maanta inaan qayb ka ahay xiritaanka tababar een, soconayay muddo laba maalin ah tababarkaas oo ku saabsanay een, qaabka een, qariiradeynta amba maabinka loogu sameynayo meelaha la isku haysto oo dadka inta badan micnaha isku qaqabsadaan Een, ee ka mid ah afarta waax- waax ee degmada jowhar Een, tababarkan oo loo qabanayay een, dhalinyaro een, ka kala imaadeen een, waaxyaha degmada jowhar Een, tababarkan waxau ahay tababar aad iyo aad u faa'iido badan dhalinyaradana wax badan ay ka faa'iideen een, cilmi badanna ay ka kororsadeen Een, waxaan rajeynayaa hadduu ilaahay ka raalli noqdo insha allah dhalinyaradii halkan tababarka ugu soo ilaaday maanta inay wixii la baray ama ay halkan ay ku qaateen inay dhaqan geli doonaan ina kula laaban doonaan xaafadihii iyo meelihii ay matalayeen iyo dadkii mas-uulka ka ahayn maanta oo loo tababaray in ayagana ay fuliyaan waajibaadka saaran waxay qayb ka tahay bolisiga wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee dowladda hirshabelle oo ugu horeeyo wasiirka wasiir maxamed cayinte oo micnaha in dhalinyarada engagement loo sameeyo oo tababaro loo sameeyo oo horumarka hore micnaha la hormariyo si ayagana bulshada u horumariyaan ka wasaarad ahaan waxaan aada ugu mahad celinaynaa hay-adaha shaqadoon i o m iyo faw oo programkan la-aantooda uusan qabsoomi lahayn tababarkaana waxaan uunu xiran yahay wixii maanta waa tababarkii maalintii ugu dambeysay بسم الله مقعيق وعبدولي إبراهيم محمد فوكال بوينت كمشروع ياكت بروجكت هيد الشيخ الدون الدقمة جوهر وحن ما انت سوق قبيني توبر سعونا اي لو معلومات لو قبنا اي دلنيرتي يوث جروبس كي اها ولا سوحوا لي حافظها جوهر توبر كاس وحو كسابسانا كونفليكت تنوان كونفليكت هوت سبوت اند تنوان مابين tababarkaas dhalinyartii waxaa lagu fahansiiyey ama wax laga baray sidii ay xog usoo aruurin lahaayeen ayagoo isticmaalaya gamification appka teknolojiyadda casriga ah oo xog laisku haleyn kara eh, oo khiridaynta ama mappinka khilaafyada ka jira eh, degmada jowhar khilaafyadaasoo ku saleysan khayraadka dabiiciga ah ama kuwa eh, khayraadka dabiiciga laysku haysta ee degmada jowhar Eh, waxaan u mahad celinayaa wasaaradda dhalinyarada sportska hirshabelle hay-adaha iyo act partnerska faw iyo i o m iyo donorka mashruuca iyo act project ee un bisbilin fund oo taageeraya ama fanka mashruuca bixinaya Eh, waa salaamantihiin guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabaagabanayaa dhegaystayaal barnaamijka nabadda iyo maamul wanaagga ee raadi haysnay waad ka dhagaysanayseen muujadda f m-ka siddeetan iyo toddoba dhibic todo magaartis nabadgelyo